hay'addan waxay daabacday mushkiladaha caalamka ugu waaweyn wadamada ay haystaan sida mexico india iran afghanistan iyo soomaaliya marka soomaaliya mushkiladda ugu weyn waa al-shabaab waxayna leedahay al-shabaab lagama guuleysan karo iyagoo siyaabo badan u sheegay oo dhahaya al-shabaab sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkanba diyaaradaha maraykanku duqeymo waxay ku sameeyeen dronku toddobaatan iyo labo jeeb ayay duqeeyeen sanadkii ku xigay ee labada kun iyo sideed tobankiina waxay duqeeyeen konton iyo afar marka dhibaataasaa jirto al-shabaab dee dhulka boqolkiiba konton iyo shan bay haystaa gaar ahaan dhulkii wax soo saarka iyo xool dhaqatada waxaad moodaa marka inay dawladihii isku xigay ay fashiliyeen waa tahay maxamed warbixintan waxyaabaha kale lagu sheegay waxaa ka mid a inaanay muuqan in soomaaliya ay al-shabaab ka adkaanayso mustaqbalka dow doorashooyin ayaa lagu hawlan yahay oo la doonayaa inay dhacaan ma is leedahay arrintaasi waa suurtogelaysaa doorashooyinku way suurtogelayaan haddii meelo yaryar oo sidii maamul goboleed oo shantii hore lagu qabto doorashooyin hal qof iyo hal coda iyo tirakoob iyo waraaqa aqoonsi ah iyo dad lasoo bixiyo la suurtagelayaan saas ila muuqata marka aynu eegno dhinaca kasoo kabashada dagaalada soomaaliya iyo burburkii warbixintan waxaa lagu xusay inay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku xidhan tahay ay ka mid tahay in maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalku ay si buuxda u wada shaqeeyaan oo heshiis dhab ahi uu ka dhexeeyo in al-shabaab la wiiqo ma kuu muuqataa mustaqbalka dog dhow in ay howlahaasi hirgelayaan way muuqataa haddii siyaasadda dowladda soomaaliya ee khilaaf ka dhex yaala maamul goboleedyada xukuumadda iyo madaxtooyada ay heshiiyaan maadaama hadda dhibka ugu badan waxa weeye xilligii xasan sheekh wadooyinka ama mataqaanaa marinada baydhabo iyo muqdisho way shaqaynayeen muqdisho iyo jawhar way shaqaynayeen jawhar iyo beledweyne way shaqaynayeen beledweyne iyo mataqaanaa gaalkacyo way shaqaynayeen marka marino badan baa hadda xiran oo da dalkee maraa marka inay wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo in dad shacabka soo wada shaqeeyaan oo dagaalka al-shabaab meel lsoo loogu soo wada jeegto waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku talinayaan warbixintani oo ah in baahida ciidan maadaama ay maamul goboleedu haddaba iyagu dagaal al-shabaab ay ku jiraan oo puntland state ula dagaalanto hirshabelle la dagaalanto galmudug la dagaalanto koonfur galbeed la dagaalanto marka in dagaalkaa la mideeyo oo ciidan qaran la sameeyo saas ayay warbixintu ay sheegaysaa in looga guuleysan karo marka haddii aynu usoo noqonno wada shaqayn dhab ah iyo heshiis dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ma is leedahay waa soo dhow yahay ma la samayn karaa xagee tusbaxa iska xidhmilaayay wuxuu ka xidhmilayahay maadaama hogaanka hadda dalka haya maisaraa sharfaxa cabdullahi farbaajo maadaama isagu uu xooga saaray in la sameeyo federaal isku isagu saxaafadda u sheegay laga xukumo magaalada muqdisho oo siyaasada arrimaha dibadda iyo ka ciidanka iyo ka dhaqaalaha intaba laga maamulo gacantiisa taasna lagu kala booday khilaafka khaliijka wixii intaa ka dambeeyey wadanka dowlada shayaa soo galay marka meesha arrinku ka ximlaada waa khilaafka keenaya wadamada khaliijka taasoo meesha ka ximlaada waa tahay khaliijka ayaad soo hadal qaaday waynu ognahay qatar oo kale iminka dowladda federaalka soomaaliya waa caawisa turkigu waa caawiya taana waa ognahay imaaraadka iyo muqdisho iskuma fiicna dhinaca kale hargeysa imaaraadku waa ku xidhan yaho mashaariic ay ka mid tahay dekeda berbera ayuu wadaa wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ifafaalo muuqda iminka ma aragno dowladdan iminka dee maxamed cabdullahi farmaajona wakti badani ma hadhin iminka intii la doortay saameyn intee leeg ayay gobolka ku leeyihiin arrimahani hawey wadanka dowladaha reer galbeedka ah ama dowladaha africa amisom ma keenaan lacaga kaashi ah wadamada imaaraadku maamulo ay taageeraan ama dowladda aqoonsiga raadinaysa ee somaliland lacag iyo waxaa la siiyaa facility baa la siiyaa maamulada puntland ciidan baa loo tababaraa ciidan baa mushaar loo siiyaa qatar ciidan bay si lacag bay siisaa bajad bay siisaa dowladda federaalka ah xabar fadhiga turkigu lacag buu siiyaa marka lacagahaas adduunkuma xisaabsana marka arrimahaas waxay keenayaan inay soomaali sii kala fogaato deegaan kastana oo ciidan samaysto iyo dhaqaalo u gaar ah taase waxay keenaysaa wadankiina dastuur ma laha wadankiina dibheshiisiin ay isku hayaan soomaaliya somaliland na ma jirto dibheshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkna ma jirto marka taas waxay kaanin saddexdii sana ugu dambeeyey inuu dalkii soomaaliya walaac badan uu dhaco dhinaca badda oo kale kenya iyo waa ka warhaynaa soomaaliya in baddiina uu taagan yahay taa lafteeda ka waran khilaafka baddu wuxuu ka mid yahay khilaafyada ugu waaweyn ee soo wajahay dowladda maxamed cabdullahi farmaajo kenya waxay ilaa hadda ku adkeysanaysaa in xuduud badeedka ay sheeganayso ay qaadato iyadoo usoo maraysaa wadamada reer galbeedka ah oo taageero ka helaysa arrinta waxaad moodaa hadda in dowladda soomaaliya kenya ay ku heshiiyeen bal in wada hadal loo maro